xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in xaaladda adag ee wajeysa dowladda federaalka uu sababteeda leeyahay xasan sheekh maxamuud wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in dagaalka qorshiis la wada qaato islamarkaana madaxweyne uu gadaal kaaga siyaasadda dagaalka balse isagoo aanu furmaha tegin wuxuu sheegay in madaxweyne uu horey iyo gadaal diyaarad u saaran yahay uuna ka cabsi qabo in dhowaan la arkay isagoo ushisa wato oo wareegaya dibadaha maadaama uu yahay mid si aad ugu jahwareeray dagaalka lagula jira xarakada mujaahidiinta al-shabaab war madaxweyne xasan sheekhow ilaahay ka baq subxaana wa tacaala nin walaalkay ah taaga ku nasteexayna dalkan midnimo ayaa loogu gudbi karaa dhibaatada jirta madaxweynaha wax qasaayeen in dhahnana annaga sharaf dhacaynoo ta madaxweynow maskaxdaada dib ugu noqo dalkan dagaalow ku jiraa kaligaa ma socon kartid wasiiradaada aaw adig unbaa diyaarad sii saara waa soo duulay waa sii duulay ul dhirir badanaad wadata ani waxaa maka baqaa marka dambe inuu ushaas inta isku hilmaamo isagoo dibadaha wareegayo tuuto gashan oo ushi watalaar war madaxweyne dad kaaga habboonaa jira adiga xafiiska u fadhiiso siyaasadda u deji wasiirada oo maalintii oo dhanna xafiis oo mukayfla ku jiro casirka markii la gaarana aljasiira fadhi ku darirka soo imaanaya u dir dagaalka dowladda federaalk ee uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho islamarkaana uu hogaamiyey xasan sheekh maxamuud ayaa muddooyinkii dambe wajaysay dagaalla adag oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona laga qabsaday magaalooyin badan dhammaan siyaasiyiinta dowladda federaalk oo ka walaacsan xaaladda adag ay muddooyinkii dambe wajahayeen ayaana xasan sheekh maxamuud ku eedeynaya inuu mas-uul ka yahay wax walbuu dhacayaa